Bulshada magaalada war-idaada hooseeda sida degmada Hingalol ee gobolka Sanaag ayaa cabasho xooggan waliba ay ku muujiyeen khadkii iyo anteenadii dhinaca isgaarsiinta magaaladaasi ee Okiara deegaanka war-idaadii ee magaalo bulsho badan waliba hana nagday cabashooyinka kaga dhigani deegaankan ku jirna isgaarsiin fayla walibana bulshada deegaankaasi iyo codsadana inilan hirgeliyamay okoyanga shirkado isgaarsiinta si dadkii umad xiriirana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Ee, halkan waxaan uga dareynaa ee, baaq baan uga dareynaa gulis baaqu waa baaq nabadgelyo waa baaq baahi ah ateena la'aan khad iyo hadalba tuuladatan waxaa la yidhahdaa waradaadu waxay ka tirsan tahay degmada xingalool soddon kilomitir bay u jirtaa waa tuulooyinka ay degma xingool u- u adeegto waxaanu ka cabanaynaa ateena la'aan wakhtiyo hadda ay jooga ay labadii kun iyo tobankii ah waxa maqli jiray halkaas waa ateena ladahay hadda wakhtigii waa laga guuray labada kun iyo afar iyo labaatan baa la marayaa wakhtigu dhulku waa wada ateeno jiif baa lagu hadlaa khadka jiif baa lagu isticmaalaa laakiin annaga waxaan ku jirnaa labadii kun iyo tobankii halkii wad- dhulka qaarkii joogi jir baan joognaa waxaanu maanta aad uga cabanaynaa ateenada in si deg deg ah khadkeeda iyo hadalkeeda hadda anigu meheradii baan haystaa waa u jeedaa meherada yar xuurta ah waxa lay diray qofka wax ii dira waa israacnaayo mar baan waxaan wacnaa boqol iyo labaatan iyo kow golis wacnaa waxaan leenahay marka aan ka guurno jahliga iyo ateenada ba- baahida aan u qabno waxaan rabnaa inaanu si dhaqsa uga guurno waxaan naga reer kartaa waa golis golisey sida aan maanta idinla hadlaynaa waa baahi dhab ah insha allah waxaan rabaa maanta inaan halka keliba ka kusoo gudbiyo een, aniga oo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada xigalool khaasatan eh, tuulada waridaad anigoo gaar ahaan ah maxaa xildhibaankii laga soo doortay haddaanu nahay mandaqada waridaad waxaanu ka cabanaynaa qaybta ateenada isgaadhsiinta oo aan jirinba xilliga kan hadalkii aanu gabnay qof wax laga iibsan waayey M- maalin walba laysku haysto dadka loogu gar noqo lacagti waa kuu diray iyo ima aadan dirin waxaanu si een markaasi mug iyo miisaan looga codsanaynaa een shirkadda golis ee haddeer sodla dalka mataqaanaa u adeegta inay si degdega wax uga bedesho una keento adeega iyo service ay bulshadu ku adeegato Een, aniga oo cabdulaahi aadan maxamed ah een, jooga magaalada waridaad ee, ka tirsan een, maxaan ku yidhahdaa ee, waridaad waxay ka tirsantahay degmada xingalool kilomitir ahaanna waxay u jirtaa een, soddon iyo laba kilomitir ayay dhanka galbeed ka xigtaa Een, waxay u dhaxaysaa damalaxa gare iyo magaalada een, wardheer een, ama toorobooro loo yaqaan Een, waxaanu ka cabanaynaa wax kale ma jiraane ateena xumo een, ateenaan jirin bir u taagni ma jirto Een, maxaan ku idhahdaa een, saa darteed waxa weeyaan dadka ganacsiga waa magaalo weyn een, waa magaalo iskuul leh waa magaalo maxaan ku idhaahdayey wax kasta leh waa eh, wax kastoo asaasiyaada laga helo Eh, saasoo ay tahay ummad badan baa ku nool reer baadiye badan baa ku nool Een, waxa ay wataan oo tasdiilaad ahaan waa golis xidhiidhkoodu waa golis taleefanka ay wataan ama bidaaqadday wataanna waa golis saa darteed waxaanu doonaynaa tacaamulka oo dhan baa nagaga xidhan saa darteed waxa weeye marka Eh, ma ganacsan karno Een, dhibaatay nagu tahay saa darteed waxaanu doonaynaa golis inay wax ka qabato magaaladaas waxaan joogaa magaalada waridaad tuulada waridaad oo ka tirsan magaalada xingalool oo soddon kilomitir u jirta waxaan ka cabanayaa golis waxaan u ca- waxaan u cabanayaa golis waxaan ka cabanayaa ateeno xumo waxa weye meherad baan haystaa wax la ii diro iyo waxaan cid u diro midna ma ogaado waxa weye maalin walba muran baa jire waxaanu ka cabanaynaa aanu idinku cabanayn aanu u cabanaynaa inaad noo soo deysaan ateenada